barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dhowr wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal waa maalin arbaca waana afariyo labaatanka bisha januari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona caasha ibraahim aadam iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah tirada dhallinyarada baranaysa farsamooyinka gacanta oo soo kordhaya si ay u arkaan dhallinyarada sidee bay u arkaan dhallinyarada kale ee dalka ka tahriiba dhalinyaradan tahriibaysa kor iyo hoos horta waxaan leeyahay ilaahaygay kugu arsuqayay kugu arsuqayay nairobi ama london kuguma weynin soomaaliya arsuqaad uu ku siiya waxaan idin leeyahay ilaahayna rabbigana tala saarta waddankiinana ha ka teginina waddankiina hooya u shaqeyna waddankiina hooya idin baahane iskana daaya tahriibkaas dherarkaas safarkaas dheer aa maraysiin iyo dhibaatadaas dheer waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan waraysi ku saabsan doorka jimicsigu uu ka qaato caafimaadka qofka iyo weliba xanuunada uu kaga badbaadi karo kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka heestaanu idiin haynana ama heesahaanu idiin haynana waxaa ka mid a
nafsi waa balaaye adiga bulada ciyaaraye kaboode nafsi waa balaaye adiga bulada fanaanka yaasiin axmed digfeer dhegaystayaal idaacadda ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaarahaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida jeff sessions oo ah xeeraalyaha guud ee maraykanka iyo agaasimihii hore hay-adda f b i da james comi ayay waraysi la yeesheen kooxda baadhaysay in faragelin uu ruushka ku lahaa doorashadii maraykanka ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobanka iyo weliba eedda ku aadan xidhiidh dhex maray ruushka iyo weliba kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump wargeyska new york times ayaa salaasadii soo wariyey in sessions muddo dhowr saacadood ah ay su-aale laga weydiinayey in xidhiidh dhex maray isaga iyo saraakiisha ruushka iyo in trump uu cadaaladda xanibaad ku sameeyey halka james comina sannadkii hore laga waraystay waraaqo xidhiidh ah oo uu ka qoray xidhiidhka arrintan ee trump
weerar ka dhacay xafiis goboleedka hay-adda safe the children ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan laba iyo toban qof weerarka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jalaalabad ee bariga dalka afghanistan weerarka ayaa bilowday aroornimadii hore arbacadan maanta ah markii uu qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey kadinka laga galo xarunta kadibna ay dhowr qof oo hubaysan oo soo weerar tegay ay gudaha u galeen dhismaha xarunta sida uu sheegay cabdulla khogyaani oo ah afhayeenka deegaanka xogagga ammaanka ayaa goobtaasi gaaray waxyar kadib markii uu weerarku bilowday sayid axmed oo ahaa goob jooge ku sugnaa goobta ayaa sheegay inuu arkay gaari cusub oo toyoto karollo ah oo sii galaysa albaabka laga galo xarunta safe the children waxyar kadibna uu arkay saddex ilaa iyo afar qof oo weerara soo qaaday oo ku labisan dharka ciidamada ammaanka oo galaya dhismaha duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan barashada farsamada gacanta ayaa lagu tilmaamaa inay qeyb ka qaadato helitaanka fursado shaqo oo ay dhallinyaradu helaan waxaana muddooyinkii u dambeeyey soo kordhayey tirada dhallinyarada ku shaqaysa xirfado u gaara islamarkaana dhinac ka wata taxanahooda waxbarashada cabdikariin waa cabdiraxiim aadan cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho kaga shaqaysta farsameynta dabka gaadiidka waxaana uu sheegay in xirfadiisan uu ka soo galo dhaqaale wanaagsan islamarkaana uu kaga baaqsaday tahriib uu u bixi lahaa waxa uu magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o a cabdulqaadir okey horta niwmaarkii horet waxaan dhigan jiray dugsiga dugsiga igasar war markaan soo dhamaystay xilliga aan kusoo biiri raba jaamacadaha marka hore waxaan bartay xarfadda loo yaqaano dabka gawaarida shirkadan waxaan bartay shirkadan loo yaqaanay elman oo farsamada gacanta dhallinyarada ka caawin jirtay hadeertaana dib ayaan uga soo baxay waxaana joogaa meel geerish ah waxaan dhigtaa hadeertaan aan kula hadlayn waxaan dhigtaa jaamacadda ummadda qayb ka mid ah aan dhigtaa hadeertaan qayb kale waxaa la iisii wareejiyey ee leedaha technishinka xarfadleyda qaybtaasna haddee joogaa gawaarida dabkoodaana bartaa
bal waxaad iga sheekaysaa xarunta elman human right dhallinyaradiini la geeyey waxaad barateen inta tababarkuu socday iyo waxaad sida gaarkaa u baratay bal elman aan ku horeyno walahni waa shirkadan elmaladhaha wax badan bay mahad celin gooniya mahad celin gaarba waan siinayaa wax badan iisoo qabatay dhalinyaradan hadda waxaa la soo baranay qaar badanoo kamid ah hadeertan waa isla shaqeynaa qaarna waxay ka shaqeeyaan banaanka wadanka dibadiisa ka shaqeeyaan ayagoo ku shaqeynaya xirfadihii ay lahaayeen hadeertaana waa qaar kamidana waa macalimiin bara dadka xirfadda bara ay kamid tahay marka waa waxaad baratay cabdiraqiinoo la xiriira dabka iga sheekay gawaaridan dabkoodani waxaa u badan sida raadiyaha iyo kaamera rifersiga sida dad badan u yaqaanaan iyo kaamerada gadaal gadaal markii loo socdo intaasaan intaasaan xooggii u badan yahay iyo sharaxaadyada sida leerarka gawaarida kale oo iftiinka badan noocyadaas ayaan u badanahay gawaaridaas ayaan ka shaqeeyaa
xirfadan suuq fiican ma leedaha waa leeda waa leeda waa leedaha inkastuu rabbi wuxuu baxshay xag rabbi ay ku qoran waxay ku qoran xag rabbi kooga qoran yihiin ilaa xad waa waxaan leeyahay waa shaqo iga baajinaysa iga baajin karta tahriibka aan tahriibi lahaa beritoole
dabcan halkan baan kugu arkay gaadiid baad ka howlgelaysaa shaqaadaysaa halkii gaari oo kale maxaa ka qaadaa wallaahi waa hadba sida qofka sida loola heshiiya ayay ku xoran tahay shaqada intuu gaariga rabo ay ku xoran tahay shaqo yar ayaa shaqo fudud hadduu qabad waxaa laga qaadaa lacag qiimaa aad u yar hadduu laaga shaqo badan rabo lacag badanaa laga qaadaa
markuu suuqu fiican yahay olis ahaan maxaa kaa soo gala wallaahi celcelis ahaan maalinta waxaa iga soo gasha adiga soddon ilaa afartan afartan iyo shan dolar meelahaas ayaa iga soo gasha si gooniya
waxaa lee sheegay inaad arday tahay oo jaamacad dhigato bal iga sheekay jaamacadda gelinaan dhigtaa gelinka horeeto ilaa adiga halkii sabaxnimo ilaa waxaan joogaa hadeertan saacaddan kula hadlay waxaan gudbaya sideed saacan galaa waxaana ka soo baxaa toban saac xilligaas wixii inta ka horeysana waan shaqeeyaa ilaa tobanka saac wixii ilaa maqribinimadiina wixii aan qaban karaan sii qabtaa habeenkii markaan xaafadda tagana sidoo kalena cashiradii ayaan dib ugu celishaa
maxaad barataa si gaara waxaan bartay xirfadda loo yaqaana mechanical engineerinka si fiicanisla xirfadeeda haa
marka ka waran maxaad rajeynaysaa inaad xirfadda ka gaarto wallaahi waxaan leeyahay horumar ballaaran aniga si gaar si guud iyo si gaar ahaaneed waxaa rabaa inaan si horumar guud iyo horumar gaaraneed inaan inaan ku tallaabsanaan rabaa si aan dadkayga iyo iyo danteydaba labadaba u anfaco
dhalinyaro badan baa jiro oo shaqa la-aan ka cawda inta badan fursadahaanan helin maxaa farin u diri lahayd wallahini waxaan ku tari lahay yani guryaha waxaan dhihi lahay guryaha yaan la jiifanino banaanada ha loo soo baxo dadku waa dadkeeni iyo shaqooyinkana bal hala raaraadsyo yaan guriga yaan guriga guriga inta la galan yaan galbaal ilaysa saaran mideeda kale dhalinyaradan waxaan ku waani lahay waktigeen ugu badan ha ku bixinina waxyaabaha aaladaha social media dhalinyaradana badanaa maanta waxaa haysta waxaa dib u dhiga waxwaay social media social mediaha oo aanan hadeertan la oran karo wax faa'iida dhaxa oo hadeertan wadalkeen u qabto ma jiro waxaan kula talin lahaa social media arday inay iska yareeyaan dhalinyarada soomaaliya ay shaqooyinka bannaankan ayaadaan aysan waxba ka xishoon shaqadu waa shaqa shaqa waxay yaraataba haatay waxaa ceebta shaqa ceeb maahan shaxaadka ayaa ceeb aan dhihi karnaa cabdiraqiin tahriibka badan maxaad fariin u diri lahayd dhalinyarada shaqan la-aan darteedu tahriibaya hadday tagaan meeshay u socdayna laga yaabo in shaqooyinka muqdisho ay ka qaban karayeen mid lamid ama ka hooseysa ay qabtaan wallahi waa sida waa dhihi karaa dhalinyaradan tahriibaysa kor iyo hoos horta waxaan leeyahay ilaahaygay kugu arsuqayay kugu arsuqayay nairobi ama london kuguma waynin soomaaliya arsuqaad uu ku siiyo waxaan idin leeyahay ilaahayna rabbigana tala saarta waddankiinana ha ka teginina waddankiina hooya u shaqeyna waddankiina hooya idin baahane iskana daaya tahriibkaas dherkaas safarkaas dheer aa maraysiin iyo dhibaatadaas dheer
farsamadan imisaad baranaysa aniga isku celcelis waxaan baranayay hal sano iyo laba bilood haddana waxaa tahay farsamayaqaan buuq farsamayaqaan buuq ilaa xad dad iga xarfad sareeyana way jiraan
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxiim aadan cabdi oo ah wiil dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho kaga shaqaysta farsamaynta dabka gaadiidka waxa uu isla muqdisho ugu warramayay wariyaha v o a cabdulqaadir okey
duhur waxaana wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idan leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sida khubarada caafimaadku ay sheegaan noocyada kala duwan ee jimicsigu waxa ay muhiimad u leeyihiin caafimaadka jidhka iyo weliba maskax ahaanba qofka iyo weliba bulshada iyadoo maalin kasta qofka laga rabo in uu jimicsi sameeyo si maalinla ah doctor jibriil xamdulla waa dhakhtar cudurada guuda isaga oo u warramay barnaamijka dhallinyarada v o a ayaa uu sheegay in sida oo kale uu yareeyo jimicsigu cudurada ka dhasha jimicsi la-aanta waxaana uu ugu warramay magaalada booramo waryahayaga haashim sheekh cumar good
waxaad ka warantaa faa'iidada uu leeyahay jimicsiga iyo goobaha lagu jimicsado oo ay dhallinyaradu tegto faa'iidada uu caafimaadka ugu leeyahay maxay tahay meel kasta ayuu caafimaadku leeyahay jimicsigu waa dawo sidaa uu yahay ayuu dawo yahay ma keliya dawo maaha cudurrada fiiskalka jirka ku dhaca masalan buurnida macaanka dhiigkarka kuwaasu maaha xitaa cudurrada maskaxdu dawo yahay jimicsigu qofku wuxuu ka helayaa farxad wuxuu ka helaya hurdidiisa wanaagsanaanaysa wuxuu helayaa saaxiibu loo jimicsado waxaa u badan tahay dad aan balwad lahayn inuu ka dhex helo oo isku xidhmaan markaa xanuunkii maskaxdana wuu fiican yahay xanuunkii jirka guudna wuu fiican yahay marka isagoo dow waana ka hortaga cudurrada guuda dhammaantood badankooda xitaa kansarada qaarkood waxaad mooddaa muddooyinkan dambe inay soo badanayaan dhallinyaro wiigii laba maalmood socod dheer gala oo buuraha magaalada boorama oo kale dhallinyar fara badan oo socdaal ugu tega buuraha iyagoo ku jimicsanaya kuwaasoo kale maxaad kula telinay waxaan kula telin lahaa inay arrinta xagga ka sii wadaan kooxdooda dhallinyarta iyo koox jiilka dhexaa iyo koox waaweyn intaba way leeyihin maa kooxdu ma aha uun dhallinyar dadka baxa buuraha tega waa dad nooc kasta leh ama xanuun ha yeeshaan ama yeedan muhiimadooda tahay inay caafimaadkoo guud ay hagaajaan markaa taasi waxaa kale waa tusaale fiican oo u ah dhallinyarta inay dadkaasa ku daydaan oo kale qofka jimicsanaya maalintii intuu u baahan yahay inuu tusaale ahaan jimicsi sameeyo wuxuu u baahan yahay ugu yaraan soddon ilaa shan iyo afartan minut maalintiiba inuu qof kasta jimicsado marka ama ha so- ama socod ha sameeyo amase meelahan jiimka ahee ee, jimicsiga lagu sameeyo ha tego intaba wuxuu u baahan yahay ilaa forty minute thirty minute miya meelahaasuu u baahan yahay nuucu doona ha u sameeya gurigaad ku dhex jimicsan kartaa socod baad samayn kartaa jiin baad tegi kartaa kubad baad ciyaari kartaa nuucu qofku isagaa yaqaano nuucu u jimicsanaya marka waxaa laga doonaya qofku inuu physical activity jimicsi waa inuu sameeyaa soddon minit ilaa shan iyo afartan minit ugu yaraan maalin kasta
marka wiil ha noqdo gabadh ha noqdo dhallinyar ha noqdo oday ha noqdo qof walba u baahan yahay miya qof kasta u baahan min hal jirka ilaa iyo boqol jirka u baahan jimicsigu male da waa qof kasta weeye waayo haddaan saa samayno cudurrada naga yaraanaya waxaa naga yaraan cudurrada rheumatismka buurnida buurnidu waa cudur inagu ma naqaano buurnida cudur buurnida taa weyn waa cudur sida macaanka dhiigkarka ay u yihiin ayay buurnida cudur tahay marka waxyaalahaasoo dhan buu naga yaraynaya cudurradaasoo dhan buu naga yaraynaya ka dhasha jimicsi la'aanta ama lafaha ha noqdaan ama cudurro la xidhiidha jidhkeena guud ahaan xitaa kuwa maskaxda marka jimicsi la'aantu waxay keentaa xanuunamiya jimicsi la'aantu waa mid ka mida waxyaalaha ugu weyn ee keena xanuunada bini'aadamka ku dhaca
kuwee ka mideed u tilmaami kartaa markaa dhallinyarada iminka ku dhegaysanaysa waxaan tilmaami karaa inay ordaan inay eh, ju- ju- jugleeyaan inay kubadda ciyaaraan inay jiimka tagaan inay physical activity guriga dhex sameeyaan muruqa calooshooda dhisaya ka muruqada lugaha gacmaha dhisaya eh, inay fooli ciyaaraan basketball nooc kasta xitaa socod caadiya jim fadhi waxaan ahayn ayaa jimicsaya
dad badan oo iminka ku dhegaysanaya oo dhallinyaraha waxay u qaadanayaan inaad la hadlayso wiilasha oo keliya gabdhuhu ma ku jiraan iyaga kuwa jimicsiga iyo waxyaabahaasi socodkaa samaynaya haa way ku jiraan rag dumar caruur ciroole qof weyn qof yar min hal jir ilaa boqol jir nuucu doona ha noqdo rag dumar xaas inan qof kasta socodka u baahan socodka u baahan yahay.
jimicsigana u baahan jimicsigana waa u baahan yahay waxaa kaloo sida cuntada loogu baahan yahay jimicsiga loogu baahan yahay
doctor jibriil xandulle oo aan ku waraysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga isagoo ku sugan magaalada boorama doctorka waxaanu ka waraysanaynay waxyaabo badan oo faa'iido u leh dhinaca caafimaadka dhallinyarada faa'iidooyinka uu jimicsigu leeyahay aad iyo aad ayaan uga mahad celinaa doctor jibriil xandulle waraysigaasi uuna siiyey ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta aad baad umahadsantay haashim maalin wanaagsan waa hagaag dhegeystayaal waraysigaasina waxaynala socodsiinaya islamarkaana doctor jibriil la yeeshay wariyaha v o ed ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good waxaanad ku dhegeysaneysaan idaacadda duhurnimo ee laantaab soomaaliga ee v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta bulla oo uu ku luqaynayo fanaanka yaasiin axmed digfeer
Thank banka jooga qoraxay dhulka oo barwaaqa anigoo bulshaaho banka jooga qoraxay soo markaan isbaranay bidhantaada kumaan arag sida taa bildhalatay biyo webi dhexdoodoy bahalladii xaaskiyo jartiisu imaad bari baashaalki galabtii markaan joogni beeraha way baadankani jacaylkii ma baabaay shaalki galabtii markaan joogni beeraha way baaqdankeni jacaylkii ma baabaay dumar how badnaadee bini'aadmi waasaase markaa taadi bogatay miyaad laba boglaysay dumar how badnaadee bini'aadmi waasaase markaa taadi bogatay miyaad laba boglaysay nabsi waa balaaye adiga bulada cayaaray ka boode nabsi waa balaaye adiga bulada cayaaray ka boode aad madbooyi doontaa anaa anaa anaa antuman balooley nabsi waa balaaye adiga bulada ciyaaree ka boode nabsi waa balaaye adiga bulada ciyaaree ka boode aad markooyi doontaa anaa anaa anaa antuman balole caku barashadii ahayd dhowr beri hortood solamaan bukono caku barashadii ahayd dhowr beri hortood solamaan bukono reerkii wadnaha waxaad mooda bahaloon inaad miila qabin bogayga ma haystan baadkiina kama quin biihii kolay tahay marun baan bogsoono haddii aan naftani bixin anigoo badqaba hadna ay besta noqon marun baan bogsoono haddii aan naftani bixin anigoo badqaba hadna ay besta noqon arraweela bugay adduunyada ku bi'isiyo ballankeedi raacdo wacadkaagi bee noqon arraweela bugay adduunyada ku bi'isiyo ballankeedi raacdo wacadkaagi bee noqon nabsi waa balaaye adiga bulada cayaaree ka boode nabsi waa balaaye adiga bulada cayaaree ka boode aad madbooyi doontaa anaa anaa anaa antuman balole nabsi waa balaaye adiga bulada cayaaree ka boode nabsi waa balaaye
had maad booyi doontaa anna annaa kamanaan burooli dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codka fanaanka yaasiin axmed digfeer iyo weliba heestiisa bullo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad ku dhegaysanayseen haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo suuqa kaliibsiga ciyaartoyda iyo wararkii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa kordhisay lacagta ay doonaysa inuu kula soo wareegto ciyaaryahanka u dhashay waddanka gaabon ee obamaya ciyaaryahankaasi uu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee brushia dortman arsenaal ayaa ciyaaryahankan ku gurgurisay lacag gaaraysa afartan iyo dhowr milyan oo ganiga ingiriiska haase ahaatee arrintaasi gaashaanka ay u daruurtay kooxdu waxaana haatan arsenaal ay lacagtaasi ka dhigtay konton milyan oo ganiga ingiriiska walow weli aanay gaarin lacagta kooxdu ay doonayso inay ciyaaryahankaaga ku iibiso oo ah konton iyo saddex milyan dhinaca kalena wararku waxay intaa ku darayaan in kooxda kubadda cagta ee brushia dortiman ay doonayso in beddelka ciyaaryahan obamayang ay kala wareegto arsenaal ciyaaryahanka la yidhaahdo olivier jiro haase yeeshee ciyaaryahankaasi ayaa waxaa la leeyahay waxaa hor taagan xaaskiisa oo hore u diiday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee everton waxaana wararku intaasi ku darayaan inay suuragal noqon karto in haweenayda uu qabo olivier jiro ay hor istaagto inuu ka guuro magaalada london sidoo kale kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa waxay doondoonaysaa weli daafaca u ciyaara kooxda wesbermage albion ee johnny avans ciyaaryahankaasi oo beri u ciyaari jira kooxda kubadda cagta ee manchester united lama oga xilli ciyaareedkan amaba suuqa kale iibsiga ciyaartoydu inta aanu xirmin inay ciyaaryahankaasi la soo wareegi doonto iyo in kale kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna waxa ay doondoonaysaa wiilka reer every cost ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee nice ee waddanka faransiiska ee la yidhaahdo jane michael seri ciyaaryahankan oo hal iyo labaatan jir kooxa fara badan oo qaaradda yurub ay doondoonayaan ayaan weli la ogeyn halka uu ku biyo shuban doono walow haatan hose mariinho uu tartanka soo galay kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxa ay qudaraynaysaa sidii ay magaalada manchester u keeni lahayd wiilka reer faranse u ciyaara kooxda kubadda cagta atletica bilbao ee la yidhaahdo labort ciyaaryahankan oo saddex iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu noqonayaa laacibyada dhinaca difaaca ka ciyaara ee dunida haatan la leeyahay waxay noqon doonaan kuwooda ugu wanaagsan marka la eego qaabka ay kubadda u ciyaaraan la arki doonee in ciyaaryahankaasi uu manchester city ku soo biiro iyo in kale haatanna wararkii ugu dambeeyey iyo natiijooyinkii habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa xalayto waxa ay saddex iyo laba kaga badisay kooxda bristol city waxayna noqonaysaa manchester city markii ugu horreysay tan iyo macalinka guardiola markii uu majaraheeda la wareegay oo u soo baxdo ciyaarta kama dambaysta ah ee koobabka ay u tartamaysay koobkan la yidhaahdo carabaw cab ayay kooxda manchester city xaqiiqsatay ciyaartiisa kama dambaysta ah waddanka sbainna kooxda kubadda cagta ee atletico madrid ayaa la dardaray oo saddex iyo hal lagaga badiyey waxaana ka adkaatay kooxda kubadda cagta ee safiya waxaana haatan safiya usoo gudubtay wareegga kale ee coba del rey ee waddankaasi sbain maantana kulamada dhacaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee arsenal oo la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee chelsea kulankii kan ka horreeyey labada kooxood waxay ku soo kala baxeen eber iyo eber barbara ah waxaana kulanka caawa lagu ciyaarayo garoonka imarat stadium ciddii badisaahay usoo gudbi doontaa ciyaarta kama dambaysta ah oo manchester city ay kula kulmi doonto garoonka wimberley stadium waddanka talyaaniga laba kulan ayaa maanta la ciyaaraya oo ka tirsan horyaalka dalkaasi laziyo denis ayaa foodes gelin doona kulanka kalena waxa uu dhex maraya kooxaha sambadoria iyo roma dhinacaasi sbainna waxaa la iskaga hor imaanaya coba del rey kooxaha kubadda cagta ee alafes iyo falansiya ayaa kulmaya oo lugtii hore kooxda kubadda cagta ee falansiya ay labiyo hal ku soo badisay halka real madrid iyo laganesna ay kulmayaan iyadoo guriga real madrid lagu ciyaarayo islamarkaasina kooxda kubadda cagta ee real ay kulankaasi hal iyo eber ku hogaaminayso la arki doona caawa halka ay natiijooyinkaasi aadaan dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascadoydile sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga maxamuud mascade oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha bal ka hor inta aynaan idaacadda gebagabadeeda iyo weliba aynaanu sii dhaadhicin aan casho ibraahim aadan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka mahadsanid shirwac jeff sessions oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka iyo agaasimihii hore ee hay-adda f b i da james comi ayay waraysi la yeesheen kooxda baaraysa in faragelin uu ruushka ku lahaa doorkii maraykanka waa doorashadii maraykanka ee sanadkii kii dhacday iyo eedo ku aadan xiriir dhex maray ruushka iyo kooxdii ololaha madaxweyne trump wargeyska new york times ayaa talaadadii soo wariyey in sessions muddo dhowr saacadood ah su-aalo laga weydiiyey inuu xiriir dhex maray isaga iyo saraakiisha ruushka iyo in trump uu cadaalada xanibaad ku sameeyey halka koomina sanadkii hore laga wareystay waraaqa xiriira oo uu ka qoray xiriirka arinta trump weerar ka dhacay xafiiska waa xafiis goboleedka hay-adda safe the children waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan laba iyo toban qof weerarka waxa uu ka dhacay magaalada jalaalabad ee bariga dalka afghanistan weerarka ayaa bilowday aroornimadii hore arbacadan maanta markii uu qof isu soo midaamiyey uu isku qarxiyey kadinka laga soo galo xarunta kadibna ay dhowr qof oo hubaysan oo soo weerar tegay ay gudaha u galeen dhismaha xaruntaasi aad baad umahadsantahay casha ibraahim aadan dhegaystayaal haatanna aanu daba jelcno dhinacii kaalmaha heesaa waa heesta ballanteenna iyo weliba codadka fanaaniinta farxiya fiska iyo kin khaalid waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ballanteennii ayaa gebagaba unaha idaacaddaiyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa halkasi wada jira idin kala socodsiinayeen casha ibraahim aadan iyo anigu waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo dhammaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo